duur wanaagsan halkani waa dalsan kusoo dhowaada warka duhurnimo idaacadda dalsan qodobada ugu waaweynna warka duuree dalsan aad ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid noqonaya
qaraxyo qaraxii ka dhacay magaalada beledweyne warar dheeraada laga helaya kuwaas oo sheegayna meydad horna laga soo saaray goobihii qaraxyadu ay ka dhaceen magaaladaasi faahfaahino ka soo baxaya dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta ka socda deegaano ka tirsan gobolka
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukunno kala duwan ku riday dad lagu eeday inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab
madaxweynaha maam waa madaxweynaha dalka uganda oo ugu baaqay in somalilan ay la midowdo soomaalida inteeda kale
madaxweynaha koonfur galbeed lagu eedeeyey inuu hagaldacinayo doorashooyinka in laga qabto deegaanada koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo qaramada midoobay hordhigay dalab la xidhiidha taageerada dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab
maxkamadda gobolka banaadir oo maanta u fadhiisatay dacwad ka dhana rag lagu eedeeyey musuq maasuqa wararka dibadda waxaa ugu waaweyn
waddamada armeniya iyo weliba azerbaijaan oo hirgeliyey xaba joojintii muddada afar iyo labaatanka saac ahayd
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan kusoo dhawaada intaad maqasheen oo faahfaahsan aynu ku bilownay wararka aan ka helino magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayaan in burburkii dhismaha waa burburkii qaraxyadii shalay halkaas ka dhacay ka dhashay ayaa waxaa la sheegayaa in halkaas gelihii laga soo saarayo meydad hor leh wararka ayaa tilmaamaya in ilaa ugu yaraan saddex qof meydadkooda laga soo saaray burburka dhismaha qaraxii shalay ka dhashay islamarkaana ka dhacay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan qaraxaas oo ahaa mid ismiidaaminah islamarkaana loo adeegsaday gaari nooca xamuulka qaadaha oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa wariyaal kusugan magaalada beledweyne oo la hadlay dalsan ayaa kusoo waramaya in dadka weli gurmadka ka wada magaalada beledweyne gaar ahaan goobta uu qaraxu ka dhacay ay soo saarayaan meydad hor leh islamarkaana dadkaas ay ahaayeen dad shalay uu ku kordumay dhismayaal waa dhismayaashii ku yaalay aagga uu qaraxu ka dhacay waxaana ay tilmaameen dadkaas inay weli wadaan baadigoobka dad kale oo loo malaynayo inay ku hoos jiraan dhismaha burburka qaraxyada ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay sidoo kale dadkaas ay sheegayaan in dadka gurmadka ay wadaan weli baadigoob kale oo ay ku baadigoobayaan dad weli nolol iyo geeri lagu laayahay qaraxii shalay ka dhacay magaalada beledweyne ayaa waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimashadii dhaawac in ka badan shan iyo toban qof ayaa la xaqiijiyay inay ku nafwaayeen qaraxa sidoo kalena tobaneeyo kale qof ay kale ay ku dhaawacmeen waxaana dadka dhaawacmay qaraxyadooda gaar ahaan kuwa qaba dhaawacyada culus loo soo qaaday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kuwaasoo xalay diyaaradda qaas ah ay u dirtay dowladda soomaaliya islamarkaana kasoo dejisay garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho waxaana la sheegay in dhaawacyada haatan lagu dabiibayo cisbitaalada ku yaala magaalada muqdisho maamulka gobolka hiiraan ayaa iyaguna dhankooda waxay sheegeen in ay weli wadaan baaritaano kale oo ku aadan in ay suuragal tahay ama macquul ay tahay in ay dadku hoos jiraan burburka dhismayaashii dhismayaashii kusoo dumay qaraxii xooganaa ee shalay ka dhacay beledweyne kaas oo la sheegay in loo adeegsaday gaari nooca xamuulka qaadaha oo laga soo buuxiyay walxaha qarxa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa dhowr jeer sidan oo kale hor uga dhacay qaraxyo waaweyn kuwaas oo galaaftay nolosha dad fara badan oo isugu jiray shacab askar mas-uuliyiin iyo sidoo kale xubnaha kala duwan ee bulshada iyadoona ay xusud mudan tahay in qaraxyadaas mas-uuliyadooda sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab
deegaanka deegaanada lagu magacaabo dhagaxdheer iyo weliba daadey oo hoostaga deegaanka caad ayaa lagu soo warramaya inuu dagaal uu ka socdo halkaa kadib markii ciidanka xoogga dalka iyo kuwa daraawiishta galmudug ee xogaga difaaca shacabka ay weerari ku qaadeen sida la sheegay goobo ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan oo ka sacdo dhulka hawdka ee deegaanadaasi ayaa la sheegay inuu aada u xooggiisu uga dhacay deegaanadan inkastoo warar faahfaahsan aan laga helayn sida uu sheegay wasiirka ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf sheekh calaadaala in dagaalkaasi uu yahay mid xoogan kadib markii sida uu sheegay maamulka galmudug ciidamada xoogu ay ka war heleen is-ururta ay sameynayeen kuwa ah dagaalamayaasha al-shabaab ee deegaanadaas ku sugan islamarkaana ciidanka dowladdu ay ka warhelaan intaasina weerar ay ku qaadeen deegaanadan dhagax dheer iyo weliba sidoo kale daada ee hoostiga deegaanka caada howlgallo burburinahaya labadii maalmood ee lasoo dhaafay sida uu sheegay wasiirku ciidanka ah dowladdu ay ka wadeen gobolada mowdig iyo galguduud oo laguna sida uu sheegay looga hortegayay dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab oo doonayay inay weerar kusoo qaadeen fariisimo ciidanka dowladdu ay ku leeyihiin maamulka galmudug
markan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta waxay xukuno kala duwan ku riday dad lagu helay in ay la shaqeynayeen dagaalamayaasha al-shabaab cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya tahay moortada malabaara ciidan maa jooga
taageero iyo ansaar iyo wax barnaamijyada soo dhigi jiray furqaan soo dhigi jirtay iyo andalus qadka ee arkay dhacday madaxweynaha inuu go-aan soo saaray oo uu yidhi lama aadi karo nimankaas lama aadi karo aniga maalinkaas wixii ka dambeeyey ma aadin
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukunno ku riday afar qof oo isugu jira rag iyo dumar oo lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin al-shabaab cawiil aadan jaamac oo maxkamaddu ay ku sheegtay inuu ahaa sahmiyo weyn oo shabaab uga basaasi jiray xaafadaha suuqa beerta waa beri xamarbile iyo isgoyska siinaay isagoo isticmaalayay mooto sida maxkamaddu ay ka sheegtay cawiil
okay wuxuu dhaha marka dukaan ka shaqaysaa firaaqadaada ka waran iyo firaaqadeeda ma badnaa yaray okay marka wuxuu dhaha wax kale kaama rabo adoo meeshaad ka shaqaysanaya shaqaynaysaa keliya waxaan kaa rabaa wixii aan kuu dirsado markaa firaaqada leedahay ee aan kuu dirsado inaa macnaha aad iisoo sheegtid okay waayaan dhahay kuwa kale waxay u badnaayeen marka yani waddada ma furan tahay mootada ma la baaraa ciidan maa jooga yaa taasi u badneeday shaqada u badan saasay ahayd saddex afar shan lix ka lixaad markaa tagtid meeshaas wixii ka jira qiimey okay ilaa garaashka eridaas yaanaa naga qiimey wixii ka jira oo maaragtay dhaqdhaqaaq ah ay ahayd nala socodsii meeshaan tegey dhexdii waddo markaan gooyey meeshaan joogaan dhahay okay waxaa dhihi markaa meesha geeri ciidama joogaan asayaba xaalkeeda hama joogaan caadi waan idhi okay soo wareegaada markaa waan soo wareegay meeshii caadi waa idhi meeshaada joogaan idhaa marka saas ahayd kadib adiga cabaar kadib marka waxa dhaceen marka aniga dhegteeda kolle xabad xabad camal oo macnaha oo laakiin meel fog ah baan maqlay markaas mootaan saarna waxyar kadib waxay soo baxay baarix raya iyo waa waa fasahan tahay ale waa shaqada waa dhamaatay ee kartaa dhinaca dhinaca madayn tooskay usoo baxaan xaawo cismaan cabdi oo lagu eedeeyey inay al-shabaab u qaabilsaneyd haynta hubka ayaa ka sheekaysay waayaheeda nolosha waxbarashadeeda iyo halka al-shabaab kaga biirtay xamar gaar ahaan degmada hodan waxaan ku kora xamar ku barbaare kadib waxbarashadeeda ilaa iyo sakisteedaad oo maadiga wax ku gaaray iskuolka shaamala buunis ka dhig kadib waa layga bixiyey waalidkeyga bixiyeen kadib hooyaday adaya laba kun toban sideed meelahaas hooyada magaalada ka gurtay jahal u gurtay bas hooyada marka meesha gurta ana waa ka haray guriga walaalkay ayaa ku haray bas waa ka daba tagay maalmo yar lasoo joogay waa kasoo laabtay suudiga oo tahriiba suudiga laba kun tan sagaalka meelahaas inaada filaa dhamaadkiiba suudiga marka aada muddo soo joogay adigoo aad shaqaysanaysa caadiga ah oo looga shaqeeya suudiga kadib kasoo laabtay waa lasoo qabtay laba kalaati koodi laga soo qabtay suudiga kadib saas waxaa marka imaaday ka soomaali imaaday kadibaa qadka arkay ma ahato barnaamijkaa ku dhex jiray taageero iyo ansaar iyo wax barnaamijyada soo dhigi jiray furqaan soo dhigi jirtay iyo andalus qadka ee arkay sida facebook iyo telegramka irsan jiray marka dambe sidaa ugu maymay marka dambe wiilaa ka bartay muxuu ahaayto dugsiga isku faanay qolada ah u sheegay bas markaas wuxuu dhahay ee qaraabanahay gabaraa ku baraa siduu gabadhii u baray gabadhna sidaa masanjirka u sheekeysan jirnay gabadha lambarkii soo siisay iyadan dhahno sacdii lambarkii soo siisay gabadhii marka waxay isoo bandhigtay kii ee qofka ku baraahay dhahda guursadeed waxaas marka wiil oo- wiil oo gabadh rabaa jiray wiilna ku baraahay dhahdana marka anna waa ka diiday maya dhahay barin hadha marka wiil laa rabay marka shaqo iyo wax ada iyaga kusoo bandhiga wiila lambarkaa soo siinaya dhahda marka maxkamadda ayaa xaawo cismaan ku xukuntay siddeed sano oo xabsi ciidan ah halka cawilna lagu xukumay toban sano oo xabsi ciidan ah cali aadan axmed warbaahinta dalsan
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ayaa lagu eedeeyey inaanu dhabka ahayn qabashada doorashooyinka maamulkaasi la doonaya in laga qabto qaar ka mid a siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanada koonfur galbeed oo xalay kulan ku yeeshay ayay ku mucaaradeen siyaasadda oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis maxamed xasan laftigareen uu ku doonay inuu kusii maamulo maamulkaas isagoona- iyagoona ku eedeeyey inaanu dhabka ahayn in doorasho laga qabto deegaanadaasi waxaana sidoo kale ay sheegeen inay doonayaan in iyadu ay doorasho oo xogtigeedii loogu talagalay ka dhacdo deegaanada koonfur galbeed kulankan ayaa xalay waxa uu ka dhacay hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho gudoomiyihii hore ee baarlamaanka ee soomaaliya brofesor maxamed cusmaan jawaari waa kan wasiirelyaas oo ka tirsan siyaasiyiinta doonaysa inay u tartamaan madaxtinimada maamulka koonfur galbeed oo kulankaasi markuu soo dhammaaday dalsan la hadlay
waxaa u diidan eh, maamulka meesha ka jira ayaa u diidan eh, dadkaanu inay deegaanadooda tagaan oo si nabad ah u joogaan oo ay abaabulaan eh, dagaalka eh, waa loo diiday maamulka koonfur galbeed ayaana ka mas-uul ah Eh, waa mahadsan tahay na- saad la socotid annaga baryahanba kulamaan noo socday waxaana looga tashanaya laba arrimood mid waxaa waaye eh, sidii go- loogu garab istaagi lahaa eh, dadaalka eh, na dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaaminayo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dr xasan sheekh maxamuud eh, muxuu ahaa, oo looga soo horjeedo dadaalkaas eh, muxuu ahaa dagaalka khawaarijta eh, sidii dalka loogu xoreyn lahaa inaan eh, taageero u muujino aan maaragtay eh, sheegno inaan diyaar u nahay inaan garab ka siino arrinta labaadna waxaa waaye en, ah, in sidii deegaanada koonfur galbeed eh, oo maamulka hadda jooga wakhtigiisii dhammaaday doorasho loogu qaban lahaa eh, nabad ah oo wakhtigeeda ku dhacda way arrimaha doorashooyinka marka aan dib u dhigano tan eh, dadaalada eh, dowladda marka ay ku jirto sida al-shabaab looga xiraan lahaa qaybo ka mid a gobolada dalka hadda waxaa ka bilowday guluf eh, markaas siyaasiyiin haddii ahaan lahayn xildhibaan haddii aan dhammaan dadkii ka soo jeeda ee deegaanadaas dadka koonfur galbeed maxaa u diiday waxaa waxaa u diidan eh, maamulka meesha ka jira ayaa u diidan eh, dadkaanu inay deegaanadooda tagaan oo si nabad ah u joogaan oo ay abaabulaan eh, dagaalka eh, waa loo diiday maamulka koonfur galbeed ayaana ka mas-uul ah oo waad og tahay eh, siyaasiyiin badan oo meesha tagay qaar baa la xiray qaar baa diyaarada loo diiday ilaa eh, waagii oo dee uu maamulka hadda joogo oo madaxweynaha ka yahay lafta gareen uu meesha yimidna dee caburinta iyo dhibaataynta shacabka reer koonfur galbeed ayaa meeshaas ka socotay marka taasaa sabab u ah eh, maantana aan loo tegi karin waana ku sheegnay warmurtiyeedkeena nairobi in eh, muxuu ahaa dagaalka shabaab deegaanada koonfur galbeed aan laga qaban karin lagana fulin karin ilaa maamulku wakhtigiisi dhammaaday uu meesha ka baxo oo doorasho dadku ay isla ogol yihiin la qabto taa markii la qabto ayaan aaminsannahay eh, inay shacabka qofkii ay iyagu ay doorteen eh, ay ku qanacsan yihiin inay garab u noqon doonaan eh, hiil u noqon doonaan eh, dowladdana ay danteeda taa ku jirto ayaan aaminsannahay way tan celinta siyaasiyiinta ama dadka ka soo jeeda eh, heshiis horaa jiro maxaa heshiiskaasi yee tahay cidda burburisna maamulka burburi mise xaggiina ayuu ka burburi Um, annaga wax aan burburinay ma laha waxaan u taagannahay in la fuliyo heshiiskaas heshiiskii la gaaray february eh, waa uu dhammaaday eh, na kowda november uu ku egyahay xilligaana waxay ahayd in ay diyaarsan yihiin dhammaan eh, muxuu ahaa eh, gudiyadii ka shaqaynaya arrimaha doorashada marka eh, cidda diidan dee waa cidda eh, xukunka haysata oo rabta inay iska sii joogto annaga eh, na dadka deegaanadaas kasoo jeeda oo siyaasiyiinta ah Eh, waxa aan rabno waxa waaye in heshiiskii uu fulo heshiiskii madaxweynaha eh, eh, gud- eh, muxuu ahaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo guddoomiyaha baarlamaanku ay garwadeenka ka ahaayeen eh, eh, muxuu ahaa na- in uu sidiisii u fulo ayaan rabnaa annaga wax kale oo aan ka shaqaynayna ma jirto taas ayaana daba taagannahay way tan doorashooyinka haddii aan fiirino hadda markaad fiiriso ma kula muuqataa in wixii lagu heshiiyey marka laga soo tago kooda nofembar in wixii lagu heshiiyey aysan geli karaan doorashooyin ay ka dhici karaan hadda waxaan suurtagal ahayn ma laha een, doorashada haddii lagu talagalo een, hal bil waa lagu qaban karaa een, haddii muxuu ahaa ee, loo baahdana ka yaraa lagu qaban karaa waxaan aaminsannahay wax kasta waxay u baahan tahay keliya in laga heshiiyo haddii laga heshiiyo wakhtiga wax badan ma qaadanayso waayahay inaad beedhabo tagtaan marka hadda haddii nila diido
halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan oo idaacadda dalsan akhbaaradka dibaddana dowladaha armeniya azerbaijaan ayaa heshii ayaa hirgeliyey heshiiskii muddada afar labaatanka saac ahayd ee maxbad joojinta si dadka iyagoo dhibaatooyin ka soo gaareen duqeymo armeniya ay ka geysatay gobolka nagorno karabakha dowladda ruushka iyo weliba azerbaijaan ayaa iyagu waxa ay gargaar ay u direen dadka dhibaatooyinka ay ka soo gaareen duqeymihii ciidamada armeniya ay ka geysteen gobolka nagorno karabakha madaxweynaha dalkaasi azerbaijaan ilhaan aliyef ayaa sheegay in ciidankiisu mar walbay diyaar u yihiin inay ka hortagaan cadow walba oo soo weerara gobolka nagorno karabakh iyagu horay azerbaijaan uga italrownaadeen duulaan horay ugu soo qaadeen ciidanka armeniya gobolkaasi warkii duhurnimo idaacadda dalsan waa nageynta
wararkaad la haysaa hobsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaha tala la hel